أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرم الشافعي رحمه الله تعالى الخامس الجماع الخامس كان شناد من محرمات الإحرام ee ka mid a waxyaalihii laga xarimay qofka xaajiga ah aljimaacu kulankii haweenka haweenka in jimaac lagu sameeyo xaajigii ama haweeney qofku ha noqdo ama nin raga ha noqdo labadoodaba xaaraan ayuu ka yahay jimaacu fa idaa jaamaca hadduu jimaaco xaajigii caamidan xaal uu yahay isagoo u kasaya caaliman xaal uu yahay isagoo mas'alada caalimku ah oo og mukhtaaran xaal uu yahay isagoo doortay oon lagu khasbin qabla taxalluli xalaal noqoshada ka hor hadduu ijmaaco taxallulkaasoo alaaweli ugu horreeyey taxallulkaasoo filxaji xajka dhexdiisa ahaaday wa qabla alfaraaqi faaruq noqoshada ka horna uu jimaaco min alcumrati cumrada intuusan ka faaruq noqon uu jimaaco fasada nusukuhu nusuku lxaaji xaajiga camalkiisii wuu fasaaday wa wajaba waxaa kaloo waajibaya itmaamuhu itmaamu alcamali camalkaa dhammaystirkiisuna waa waajib wa qadaa'uhu qadaa'u lcamali camalkaa qadihiisuna waa waajib cala alfawri si deg deg ah inuu usoo qadeeyana waa waajib wa badanatun neef geeluhuna waa ku waajib intaas oo cuquubaad ah ayaa dushiisa ah qofka jimaaca sameeya faman farada fiihinna alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi اlxaji waa ka ilaahay yihi subxaanahu wa tacaala alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihinna alxaja فلا رفث ولا فسوq ولا جداaل في الحج alله جل جaلاaله وxuu leeyahy qofku hadduu xajka soo xirto فlاa رفثa ay lا جimاaعa رفث waxaa loola jeedaa بمعنى الجimاع جimاع inuu sameeyo xaaraan wey جimاaعan markaa xajka fasaadinaya nooca uu yahay muxuu yahay wuxuu yihi sheekhu فإdا jaamaca hadduu جimaaعo xaajigii caamidan xaal uu yahay isagoo u kasaya caamidan shardi wey maxaa baxay naasiyan isagoo ishalmaamay inuu xajkii iyo acmaashiiba uu ku jiro isagoo ishalmaamay hadduu jimaaco yacni wax dembi ah iyo wax fidye ah oo lagu leeyahay ma laha caaliman xaal uu yahana waa shardi inuu mas'alada og yahay iyadana waa shardi waxaa baxay hadduu jaahil yahay jaahil macduur jaahil macduur hadduu yahay mukhtaaran xaal uu yahay mid doortana waa shardi waxaa baxay haddii lagu khasbo khasab hadduu jiro qabla taxalluli xalaal noqoshada ka horna uu jimaaco taxallulkaasoo alawali ee ugu horreeyey waxaan hore usoo qaadannay xajku inuu iska leeyahay laba taxallul laba taxallul inuu xajku iska leeyahay waxaanu soo qaadannay saddex laba ka mid a xaajigu hadduu sameeyo waxaa u xasilaya taxallul اlأwal saddexda maxay ahaayeen waa xiirashada dawaafu اlifaada iyo ramyiga saddexdaa laba ka mida hadduu xaajigu sameeyo waxaa u xasilaya ataxallul اlأwal marka xalaal noqoshadii hore isagoonba gaarin ayuu jimaacan sameeyey taxallul اlأwal isagoo mid yacni gaarinba ayuu jimaacan sameeyey taxallul اlأwalkaasoo fi lxaji xajka dhexdiisa ahaaday wa qabla alfaraaqi faaruq noqoshada ka horna ahaaday jimaacu wa qabla alfaraaqi faaruq noqoshada ka horna uu jimaacay min alcumrati cumradii uu ka faaruq noqdo ka hor ayuu jimaacay xajkii soo ogaanay oo jimaaca fasaadinaya waxaa weeye waa jimaac dhacay qabla taxallul alawal cumradiina cumradiina waxaa fasaadinaya haddii jimaacu uu dhaco qabla alfaraaq min jamiici acmaaliha cumrada taxallul awal iyo taxallul haani iyo kalama lahan iyado iyadoo hal taxallul un bay leedahay hal mar un baa laga xalaal noqdaa halka marow laga xalaal noqonayo muxuu yahay bijamiici acmaalihaa inaad samayso bis acmaasheeda dhan markaad samayso markaas un baad ka xalaal noqotay laakiin xajku wuxuu iska lahaan jiray taxallul اlأwal iyo taxallul الthaani ayuu lahaan jiray wa qabla alfaraaq uu jimaaca sameeyey min alcumra cumradii intuusan ka faaruq noqon ayuu jimaacii sameeyey fasada nusuku cuquubaadka qofka ku imanaya kow horta camalkiisi waa fasaad sawaaء kaana xajan aw cumra ama xaj ha noqdo camalkiisu ama cumro ha noqdo eber wey xajkaasi waa u dhammaatay faasid wawajaba itmaamuhu itmaamu alcamal camalkaa haddana dhammaystirkiisuna waa waajib yacnii cajaa'ibta xajka uu iska leeyahay ka midta acmaasha xajka waxyaalaha cibaadaadka kale uu uga duwan yahay ayay mas'aladani ka mid tahay salaada tusaale ahaan haddii kaa fasaado maalan salaaddii way kaa burtay salaaddii waxyaalo mubdilaadka ka mid oo salaadda waxyaalihii burin jiray ka mid a ayaad samaysay adigoo salaaddii ku jira dee salaaddii haddii burtay salaadda waa isaga bixi maahane salaad burtay ma sii wadanaysa laakiin xajku acmaasha saasuu uga bedelan yahayo qofkii jimaacuu sameeyey xajkii wuu ka fasaado wuu buray haddana inuu xajkii sii dhammaystiro isagoon xaj u jirin ayaa waajib ku ah cajaa'ibta xajkay ka midta masaa'ilkiisa yacni haddii salaaddu ay kaa burto salaaddu waa isaga baxeen laakiin xajkii hadduu kaa fasaado oo jimaac aad ku fasaadiso maca daalika isagoon xajkii kuu jirin oo xajkii kaa fasaaday inaad sii dhammaystirtaana waajibo inta kuu dhimo wawajaba waxaa waajibay itmaamuhu itmaamu nusuki camalkaas dhammaystirkiisu waajibu waxaa kaloo waajiba waqadaa'uhu qadaa'u lcamal camalkaas xajka soo qadayntiisuna waa waajib cala alfawri si deg deg a inuu usoo qadeeyana waa waajib horta xajkii wuu ka fasaaday waa koob isagoo ka fasaaday inuu dhammaystirana waa waajib waa labo tan saddexaad inuu soo qadeeyo deg deg uu usoo qadeeyana waa waajib xataa haddii xajkiisu ahaa xaj sunno ah cajaa'ibta xajkii ka midta xajkii xataa ma ahayn xaj waajiba ee xajka jimaaca uu ku dhex sameeyey wuxuu ahaa xaj sunno ah sow jimaac kuma aadan dhex samayn hawshii waa isbedeshay inaad soo qadaysaay waajiba walow kaana sunna xajkii yacni jimaacaad ku samaysay haba noqdo sunno hadduu doonee in lasoo qadeeyo waajibu wa qadaa'uhu cala alfawr cala alfawr marka maxaa loola jeedaa degdegta uu ku soo qadaynayo yacni degdeg ha ku soo qadeeyo marka la leeyahay waa sanadkan dee xajkii wuuba dhammaaday oo xajkan mufsidkaahuu sameeyey oo baadilka ahe isla sanadka kusoo xigaa loola jeeda isla sanadka kusoo xiga waa inuu xujayda soo raaco xajkaas ka fasaaday awgeed isla sanadka ku xiga inuu soo qadeeyo waajibu hadduu farad ahaa iskaba dhaaf hadduu sunno ah ayaa lagu leeyahay in lasoo qadeeyo waajibu cuquubada kale wabadanatun neef geeluhuna waa waajib neef geela inuu gowraco waajibu fa in cajaza hadduu caajisay oo uu iska bixin waayey badanadii lacagteedii waayey qarashkeedii ama qarashkii wuu haystaa laakiin wuxuu ugu baahan yahay mu'natu safar safarka iyo xawaa'ijtiisii ayuu ugu baahan yahay ama lacagtii wuu heli karaa laakiin hamanulmathal wax ka badan ayaa laga siinahay meeshii neefka geela loogu talagalay tusaale ahaan kun dollar in laga siiyo xaajigana si gooniya looga faa'iidaysanoo laba kun keena laleeyahy waa akthar min haman almithli hamanulmathal wax ka badan haddii lagaa siinayana waxay ka mid tahay masaa'il اlcajzi masaa'ilka laleeyahay wuu ka caajisay adoon lacagtii haysanay la mid tahay fain cajaza hadduu caajizay fabaqaratun facalayhi baqara waxaa dushiisa ku waajibaya neef lo-ah neef lo-ah waa inuu gowraco fain cajaza neefkii lo-ah naftiisa hadduu ka caajisay uu iska bixin waayey qarashkiisii fa sabcu shiyaahin facalayhi dushiisa waxaa sabcu shiyaahin toddoba neef oo ari ah toddoba neef oo ari ah ayuu gowrici fain cajaza toddobadii neef oo arigaa naftoodii hadduu ka caajisay fadacaamun facalayhi dushiisa waxaa dacaamun cunto dacaamkaas oo biqiimati albadanati neefkii geel ahaa qiimihiisii ahaaday wixii xoolahayo dhan hadduu ka caajisuu bixin waayey waa inuu cunto bixiyo masaakiinta xaramka waa inuu cunto siiyo ku sadaqaysto cuntadaas marka waxaa laga fiirinaa qiimadii neefkii geel ahaa ha la qiimeeyaa laleeyahy neefka geela maala ahaan tusaale ahaan qiimihiisii wuxuu ahaa kun dollar u ahaa kunkaas dollar ayuu wuxuu ku soo iibinaa raashin ama beriis ama ganley ama masago raashinkaasuu kusoo iibinaa raashinkaasuu marka wuxuu u qaybinaa masaakiintii xaramka joogtay ayuu u qaybin fa in cajaza hadduu ka caajisay oo cuntadiina wuu heli waayey cuntadii nafteedii wuu heli waayey saama wuu soomaa bicadadi اlamdaadi koombooyinka ama mudiyaalka mudiyaalka tiradoodii oo kale ayuu soomi mudiyaalkaas koombooyinka xagee ka socdaan waxay ka socdaane iska jir neefkii geelahayoo la qiimeeyey oo tusaale ahaan misaal noqday kun dollar noqday kunkii dollar imise raashinuhu goyn karaa hal imise mud ayuu goyn karaa tusaale ahaan iska qadar wuxuu noqday laba kun oo koombo goyn karaa hal tusaale ahaan laba kun oo koombo haddee laba kun oo koombo hadduu goyn karo saama bicadad اlamdaad isna laba kun oo maalmoodaa laga rabaa marka wixii uun raashinkaas kuu noqdo way adiga hadda tusaale un baan ula jeednaahe raashinkaas oo lagu qiimeynayo weliba neefka geelaha neefka geelaha imisa ayaa lacagtii geelu ay goyn kartaa raashin raashinkii inta koombuu noqdo oo soomaha laga rabaa inuu soomo asaadisu midka lixaad oo muxaramaadkii xaajiga waxyaalihii laga xarimay ka mid a isdiyaadu lma'kuuli shay la cunayo ugaarashadiisi wey ma'kuulkaasoo albariyi ee bariga loo nisbeeyey ow amase mutawalidin ama ka dhashay minhu min alma'kuuli اlbariyi ma'kuulkaas bariga ah iyo wa min gayrihi gayri اlma'kuuli اlbariy ma'kuulka bariga gayrkiis ka dhashay qeybta lixaad ee ka mida muxaramaadka xaajiga laga xarimay isdiyaadu اlma'kuuli اlbariy shay la cuni karo oo hilibkiisuba uu xalaal yahay oo xayawaanaadka bariga ku nool ah inuu soo ugaarto oo hilibkoodii uu cuno xaaraan wey yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum ilahay wuxuu uhi dadka muuminiinta ahow ugaarta ha dilinina ha cuninina wa antum xurum adinkoo muxrimiin ah oo xajkii idiin xihan yahay ama cumra ay idiin xihan tahay ma'kuul bariyi la yidhi maxaa baxay ma'kuul albariyi waxaa baxay alma'kuul اlbaxri malaygii waad iska cuni kartaa haddaad xaaji tahay malaygii waad iska cuni kartaa waxaa lagu diidayo waxaa weeye alma'kuul اlbariyi waxaa la diidayo aw amase mutawalidin ama mid ka dhashay minhu min alma'kuuli اlbariyi wa min gayrihi gayri اlma'kuuli اlbariy ama waa xayawaan ka dhashay xoolihii bariga hilibkoodu xalaasha ahaa oo bariga lagu cuni jiray iyo xoolo kale oon la cunin ayaa iska dhalay waa xaaraan isaguna xaaraan wey isagana inaad ugaaratid oo maalan maxaa ka mid a maalan wuxuu ka dhashay yacni bahalkan la yidhaaho dameer farowga dameer farowga iyo waxaa iska dhalay ximaaru lahliy dameerkan caadiga ah la rarto dameerada caadigaah la rarto waa xaaraan hilibkoodii lama cuni karo dameer farowguna waa xalaal dameer farowgiina waa xalaal labadaasaa iska dhalay labadaas shaygii marka ka dhex dhashay waa xaaraam isaguna ma cuni kartid waa yacni takliiban lijaanibi taxriim dhinaca xaaraamta ayaa la qallibaya oo xoogga la saaray wayaxrumu waxaa xaaraam ah daalika ay tacarudu in loo banbaxo yacni wixii la cuni karo oo bari ah xayawaanaadka la cuni karo oo bariga ku nool in loo banbaxo waa xaaraan fil xarami xaramka dhexdiisuu xaaraam ku yahay calal xalaali qofkii xataa xalaasha ahay ayuu xaaraam ka yahay masaladan maxaa loola jeedaa masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye haddii xaramkii xataa la dhex joogo xaramkiiba haddii la dhex joogo qofka xalaasha ah xataa waa ka xaaraam xaranka dhexdiisa inuu wax ku dilo wax ku ugaarto qofka xalaasha maxaa loola jeedaa yacni xalaal ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa qofkii xajna uusan u xirnayn cumrana aysan u xirnayn qofkaasa waxaa loo yaqaan istilaaxa fiqhiga waa qof xalaala qofkaa masriga xajna uusan u xirnayn cumrana aysan u xirnayn oo xalaasha ah isagoo xaramkii dhexdiisii inuu wax ku dhex ugaarto oo sagaaradii iyo maaragtay biciidkii iyo waxyaalaha uu ku disho xaaraan wey walow xataa xalaalba ha noqday yuusan xajna u xirnaan dee maxaad u malayn haddii la yidhi qofkii xalaasha ahaayuu xaaraan ka yahay inuu xaramkii wax ku dhex ugaarto kii xajku u xirnaayo cumrada u xirnaana maxaad isleedahay oo min baabi owla waa ka daran wey isaguna min baabi owla wayaxrumu waxaa xaaraama qadcu nabaati alxarami xaramka nabaadka ka soo baxa waa geedaha ka soo baxee geedaha nabaadka ee xaramka ka soo dhasha goyntoodu waa xaaraam nabaadkaasoo alradbi ee qoyan wa qalcuhu fujintiisana waa xaaraam in lasoo fujiyo geedka dhanba jiriddiisa iyo salkiisa nabaadkaa lasoo fujiyo ila alidkhira geedka idkhirka la yidhaha maahan washawka qodaxdii maahan wa calafa albahaa'imi xoolaha calafkoodii maahan wadawaa geedaha daawada le maahan wazarca zarcigii maahan waa beriiskii iyo meesha ka baxayey iyo qamadigii iyo waxyaalihii meesha ka baxayey maahan wuxuu ku yidhi sheekhu muxaramaadka waxaa ka mid ah waxyaalaha laga xarimay sawaaءun kaana muxriman aw xalaalan masaladan yani waa isugu mid qofkii xajku u xirnaa iyo qofkii magaalada iska joogo xajba aan u xirnayn masalada isku mid wey isku mid wey masalada yani waa masalaةu qaطci اashjaar masalatu qaطci ashjaar اxaram markii la marayo masalaha geedaha xaramka in la gooyo waa xaaraan marka la leeyahay ama xaaji noqo ama xaaji ha noqon qof xalaala noqo waa isku mid xaaraan wey geedaha xaramka lama taaban karo wayaxrumu waxaa xaaraama qadcu nabaati alxarami xaramka nabaadka ka soo dhashay geedaha ka soo baxa geedaha goyntiisu waa xaaraam ama xaaji noqo ama xaaji ha u noqon nabaadkaasoo alradbi ee quyan nabaad quyan la yidhi maxaa baxay de wixii aan nafci lahaynoo iska qalalay geed aan dhalalayn oon baxayn oo iska qalalay in la gooyo xaaraan ma aha hadduu geedka uusan qoynayn wa qalcuhu fujintiisa nabaadkaa in la fujiyo salka loo soo fujiyana xaaraan wey in korka aad ka jarto isaga iyo jiridda dhan inaad usoo siibto labada waa isku mid labadaba xaaraan wey ila alidkhira geedka idkhirkaa la yidhaha maahan idkhirka waxaa weeye waa geed caws u eg oo kale nabigeenu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi markuu xadiiskan akrinayay ina hada اlbalada xaraamu bixurmati اllah laa yucdadu shajaruhu walaa yunafaru sayduhu walaa yukhtalaa khalaah xadiidkaa markuu nabigu sala allahu alayh wasalam akrinayay ayaa saxaabadu waxay ku yidhaaheen yaa rasuula allahi ila lidkhir rasuulka ilaahay ou geedaha xaramka aad tiri lama goyn karo waa xaaraam idkhirka nooga soo reb fainahu liqayninaa walibuyuutinaa maxaa yeelay qofka birtunka ah qofka birtunka ahoo markuu birta uu tumayo dabkaa maaragtaa yani lagu shitaa bahalka idkhirka ah walibuyuutina guryaheennana saanqaafaan uga dhiganaa waliqubuurina qofka markii la aasayo oo meydka la aasayana qabriga markii maaragtaa birta la saarayana isagana waa laga kormariya xash camal ayaa looga dhigaa marka geedkaasi manaaficaad fara badan oo noo leeyahay nooga soo reeb rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam geedaha xaramka marka nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ila alidkhira waa ka soo reebay yuri nabigu sala allahu alay wasalam idkhirka ila alidkhira geedkan idkhirkaa maahane isaga goyntiisu way bannaantay walow xataa xaramkii asagoo ku yaalla sawaaun kaana xaajan aw xalaalan qofka ama xaaji ha noqdo ama qof xalaala ha noqdo idkhirkii xaramka ku yeelay kaa waa la goyn karaa washawka qodaxdii maahane liannahu waa mu'di xujayday dhibi qodxaha geedku hadduu qodax leeyahay isagana waa la jari kale lanno dadku xujaydaa laga yaaba inay marada uga dhigto inay dhibaatayso waa wax dhib ku haya dadka xujayda ah waa la jari karaa qodaxdii wa calafa albahaa'im bahiimooyinka xoolaha calafkoodii maahan geedaha maaragtaahay cawskii neefafka maaragtaa dadka xujaydu ay wateen calaf looga dhigayay wixii calafulbahaa'im waa la jarjari karaa si markaa xoolaha loo siiyo xoolaha geeli iyo fardihii iyo loo siiyo wadawaa'a geedihii laysku daaweynayay maahan geedaha dawada leh oo qof xanuunsanayo war xaramkeena loo kaga soo jaro geed dawaaha xaramka ka baxaya waa la dhihi karaa waa manaafacaad bini aadamku u baahan yihiin wazarca waila zarca zarcigii maahan zarcigii lagu abuuranayo xaramkii dhexdiisa lagu abuuranayo beriiskii iyo galleydii iyo qamadigii iyo digirtii iyo waxyaalaha xaramka lagu abuuranayo iyadana waa la goosan karaa maxaa loogu abuuranaya haddaan la goosanayn waa la goosan karaa iyada wayaxrumu waxaa xaaraama qalcu lxashiishi xashuushkii soo siibidiisii in lasoo fujiyo cawskii cawskii in lasoo fujiyo o lasoo siibo cawskaasoo alyaabisi ee qalalnaa duuna qadcihi qadci alxashiishi alyaabis xashiishka alyaabis goyntiisa goyntia ka sokay goyntu waa bannaan tahay laakiin jiridda in loo soo fujiyo xaaraan wey wuxuu ka hadlaya sheekhu waxaa weeye cawsku hadduu qalalay oo caws qalalay iyo xaramka waxaa laga hadlayo o dhan waa geerihi xaramka ku yiilay cawskaa xaramka ka baxaya hadduu qalalay in la gooyo oo si caadiya loo jaro xaaraan maaha oo xalaal laakiin jiridda inaad usoo siibto xaaraan wey taas uma markaa kabacdi in atlafa xaajigu hadduu talfiyo saydan ugaar ugaar hadduu dilo ugaarkaasoo lahu ugaarka milun maal uu u sugnaaday oo min anacami nicmoolaydii ah fa fiihi fa fii itlaafihi itlaafi saydi ugaarkaa talfintiisa waxaa ku sugnaaday miluhu milu saydi ugaarkaas mahalkiisii oo kale ayaa ku sugnaaday talfintiisa yani sheekhu ujeedada uu ka leeyahay masaladan waxaa weeye qofkii maalan ugaar uu dilay xaajigii maxaa ka waajibaya wey wuxuu ku yihi sheekhu ugaarkaasi hadduu leeyahay wax u eg nicmooleyda nicmooleyda wax uga eg hadduu leeyahay maalan gorayuu dilay xaajigii gorayo wax u egaa jira oo xagga nicmooleyda uga eg waa geelaydu geelaas waa inuu gowro masaakiinta xaramka inuu ku sadaqaysto hadduu maal leeyahay mahalkiiyuu gowraci wain lam yakun lahu lisaydi ugaarkii milun ugaarkii wax maala hadduusan u sugnaanin ugaarkii haddii la fiiriyey geelii iyo loodii iyo arigii saddexdaba uma eka waxa uu dilay saddexdiiba uma eka fa fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday saydkaas uu dilay qiimatuhu qiimatu sayd saydkaas yani ugaarkaa qiimadiisii ayaa ahaatay shaygan wax u eg waa la waayey geeliina uma eka ari uma eka loodii uma eka hala qiimeeyaa laleeyahay lacalla haddii suuqa la geyn lahaa meeqa la kala siisan lahaa waxaa la kala siisan lahaa laba dolar saddex dolar intii iska bixi wixii suuqa lagu qiimeeyo masaakiinta xaramka waxaasoo dhan waxa la siinayo oo masaakiinta xaramka lagu sadaqaysanayo fa fi nacaamati fa fi nacaamati gorayada dhexdeeda waxaa ahaatay badanatu neef geela gorayuu dilay wax u egee jira oo xoolaha uga eg neef geela wa fii baqarati alwaxshi duurjoogta lo-deediina iyo waximaari ximaarilwaxshi ximaarulwaxshiga waa dameer farowgii dameer farowgiina baqaratun aa ka waajibaysa neef lo-ah baqaratulwaxshiyuu dilay baqaratulwaxshi waxaa la yidhaah waa looda duurjoogta ah lo soo ma arkin geese waaweyn oo loodan caadigaah la dhaqday u egta hal geese waaweyn weeye waa laga yaabaa sawiradeeda inaad ku aragteen facebookyada iyo aad ku aragteen bahashan waxaa aada u cuna bahalkan libaaxa ah ayaa duurka ewer uga dhiga oo nag uga dhiga kaasuu ugaartuu dilay haddee tanay u eg tahay loodan caadigaah u eg tahaye loo caadiya gowrac oo xaramkii ku gowrac ximaarulwaxshigii ximaarulwaxshi maxaa loola jeeda waa dameer farow dameer farowuu dilay dameer farow wuxuu u eg yahay oo u soo dhow yahay xagga shakliga iyo muuqaalka loodan caadiga ah looda waa inuu gowraco loodu gowraco wa fii dabyati eeladiina eeladuu dilay eelo ayuu dilay shaatunaa ka waajibaysa neef ariga ariga u egta xagga shabaha wa fi lxamaamati qooleydiina shaatun shimbirtan qooleyda ah ayuu dilay isagana shaataa ka waajibaysa neef ariga waa xukunkii saxaabadu ay xukmiyeen xagga shabah markii la yidhah way kala wen yihiin mana isku dhowa xagga shabah markii la yidhaah iskuma dhowa laakiin waa bixukmi saxaabati rasuuli illah sala allahu wasalam wabaaraka calayh rasuulka sala allahu calayhi wasalam saxaabadoodii ayaa sidaa xukumay wa mustanaduhu tawqiifun balaqahu waxaana dhici karta saxaabadu in daliil soo gaaray wailaa falqiyaasu alqiima markii caqligaan ka shaqeyba waa qiimo waxaa waajibaya markii caqliga laga shaqeeyo waa qiimo waxaa waajibaya qooley haddii la yidhah waxay ahayd in la yidhaha hala qiimi laanna qooleydii arina uma eka geelina uma eka loodina uma eka laakiin waxaa laga hayaa masaladan fatwa saxaaba saxaabada sida u iftoodeen iyagana waxaa dhici kara nusuus iyo adilo inay markaas ka ambaqaadeen ayaa suurtagal ah wayatakhayaru shaksigu khayaaruu leeyahay fi lmiliyi shaygii masalka loo nisbeeyey beyna dabxi milihi shaygaas masalka ah masalkiisa gowriciddiisa filxarami xaramka dhexdiisa uu ku gowraco iyo watasaduqi sadaqaysiga bihi bilmiliyi miligii uu sadaqaysto fiihi filxarami xaramka dhexdiisa uu ku sadaqaysto masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye wuxuu ku yihi sheekhu wayatakhayaru qofkii xaajigaa wuxuu khayaar u leeyahay fi lmithliyi xayawaankii miliga ahaa mithli maxaanu kusoo sheegay in maalan gorayuu dilay gorayo masalay leedahay waa neef geela neefkaas geela marka wuxuu khayaar u leeyahay beyna dabxi milihi shaygaas maliga ah masalkiisa gowriciisao fil xaram uu ku gowraco gorayuu dilay masalkiisa inuu xaramka ku gowraco waa neefkii geelaha geeli inuu ku gowraco xaramka xaramkaas markaas hadduu ku gowraco inuu markaas u qaybiyo yacni hilibkii masaakiinta xaramka iyo watasaduqi sadaqaysiga bihi bijamiicihi masalkaas dhammaantiis uu sadaqaysto fiihi fi lxarami xaramka dhexdiisa uu ku sadaqaysto maxaa loola jeedaa labadan masalo maxay kala yihiin labada masalo waxay kala yihin waxaa weye midna isagiyaa gowracay oo markuu gowracay ayuu markaas sadaqaystay hilibkii masaakiintii u qeybiyey midna waxaa weeye isagoo duuduuban neefkii neefkii oo dhan isagoo intuu gowracay oo yihi neefkan qaata adinku qaybsado labay keliya marka marna isagaa qaybinayo sadaqadii qaybinayo gacantiisa ku qaybinaya marna intuu u gowraco oo masaakiintii leeya ho neefkaas qaata labadaba marka khiyaar ayuu leeyahay wa beyna tasaduqi iyo sadaqaysiguu khiyaar u leeyahay bidacaamin dacaam uu sadaqaysto dacaamkaasoo biqiimati lmithli masalka qiimihiisii ahaaday wuxuu kaluu khayaar u leeyahay inuu intuu qiimeeyo neefkii geel ahaa cuntadii uu ku soo iibiyo qiimihiisii cuntadaas inuu masaakiinta ku sadaqaysto labada khiyaar uu leeyahay haddana wa beyna tasaduqi sadaqaysina khiyaar uu leeyahay bidacaamin dacaam uu sadaqaysto dacaamkaasoo biqiimati lmithli masalka qiimihiisii ahaaday ama neefkii geel ahaa intuu qiimeeyo qiimaha ha ku soo iibiyo cunto cuntadaas ha sadaqeeyo ama haddii kale neefkii geel ahaa naftiisii xaramka ha ku gowraco oo ha sadaqeeyo iyo wasiyaami wa beyna asiyaam wuxuu kaluu khayaar u leeyahay soomka bicadadi alamdaad koombooyinka tiradoodii inuu soomo ama intuu neefkii geel ahaa uu qiimeeyo neefkii geel ahaa hadduu noqdo laba boqoloo koombo qiimihiisii lacagtiisii laba boqoloo koombo hadduu noqdo laba boqoloo maalmood inuu soomo intaba khiyaar u leeyahay wa fii maa wayatakhayaru wuu khayaar qaataa shaksigii fii maa iyoladii kii dhexdiisii laa mihla lahu shaygaas aan masal u sugnaanin waxaan masalba lahayn oo wax tusaale u eg aan loo heli karin wadaalika kaljara kaljaraadi ayixii oo kale yatakhayaru wuxuu khayaar qaataa beyna ikhraaji dacaamin dacaam bixintiisa dhexdiisii dacaamkaasoo biqiimatii qiimati iljaraad ayaxa qiimihiisii ahaaday iyo wasiyaami wa beyna asiyaami iyo soomka dhexdiisii bicadadi alamdaadi koombooyinka tiradoodii uu soomo intaasuu khiyaar uleeyahay wuxuu kaluu sheekhu ku leeyay wuxuu khiyaar u leeyahay waxbuu dilay xaajigii aan masal lahayn oo nicmooleydii markii looga fiiriyo aan masal lahayn maxaa ka mid a ayax ayaxu meeshai ku dilay ayax hadduu dilo wuxuu khayaar u leeyahay in ayaxaas la yidhaha lacalla haddii suuqa la geeyo war meeqaa la kala iibsan lahaa hal dolaraa la kala iibsan lahaa halkii dolar masaakiinta xaramka isaga sadaqaysto iyo haddii kale inuu inta qiimeeyo neef yacni bahalkii uu dilay oo ayaxii war meeqo koom buu joogi lahaa inuu yidhaha laba koom buu joogi lahaa labadii koombo ha soomo laba maalmood koombadiiba hal maalin koombadiiba hal maalin wayajibu baalkan oo kalena hadda waaba ku badan yahay oo markii maka la joogo iyo madiinuna ugu sii fara badan yahay madiinu usii badan yahay baalka soomaalida qaarkood waxay u yaqaanaan haraati geelle qaar waxay u yaqaanaan ayax ayay u yaqaanaan waa bahalka xoogaa baalkan wariiqa la yidhaho xoogaa ka dhaadheeriy oo ka feero waaweyn marka soomaalidu ma cunaan soomaalida ma cunaan laakiin carabta way cunaanoo carabta waxay ku jirtaan baalka rootiga isagoo toban xabaa inta isku ritaan oo rootiga ku ritaan ayay iska cunaan ilaa waa xalaal baalka waa la cuni karaa ayax ayax waxaa weeye xalaal wey waa la cuni karaa marka soomaalida igu way ka ashashaan laakiin carabtu si caadiya u cunaan carabtu si caadiya ayay u cunaan wayajibu waxaa waajibaya fi shajarati geedkii dhexdiisa shajaradaasoo alkabiirati weyneed baqaratu neef lo ah ayaa waajibaya baqaradaasoo lahaa sanatun hal sana uu u sugnaaday geedihiyaan gelaynaa marka geedihii maxaa ka waajibaya geedaha waxaan u kala qaadaynaa geed weyn miyuu gooyey mise geed yar uu gooyey hadduu geedku gooyey geed weyn uu yahay neef lo ah ha ku waajibay neefulaa inuu ku gowraco masaakiinta xaramkana uu siiyo ayaa waajib geedkani marka inuu weyn yahay iyo inuu yar yahay maxaan ku kala fahmi karnaa waxaanu ku kala fahmaynaa shayga hadduu sharcigu uusan dabdin sharciga hadduusan shayga dabdin waxaa loo bandhigaa curfiga iyo caado dhaqanka ayaa loo bandhigaa shajarada kabiirada ah lama dabdin sharcigu ma uusan koobin shajarada kabiirada inta ay la egta inta mitir laba mitir miya saddex mitir miya sharciga ma soo aroorin lama dabdin haddii shayga sharciga aan lagu dabdin waxaa loo dib loogu celiyaa curfiga iyo caadada oo markaa dadkaa la tusiyo waxaa la leeyahay war geedkanaan jaraye geedkani ma geed weyna mise waa geed yar haddii dadku u yaqaanaan geedkani inuu yahay geed weyn neef lo-a gowracaalabay wafi sagiirati wafi shajarati sagiira geedkii yaraana allatii shajaradaas oo ka subci lkadiirati geedkii weynaa toddoba meelood markii loo qaybiyo halkiis meel ahna shaatan neef aryaa ka waajibay geed yaruu gooyey oo geedihii xaram xaramka ka baxayey ah ayuu gooyey geedkaas yaruu gooyey waxaa la leeyahay geedkii weynaa toddoba meelood markii loo qaybiyo hal meel ma la egyahay toddoba meelood markii loo qaybiyo geedkii weynaa hal meel ma la egyahay haa haddii soo baxdo jawaabtu neef arya neef aryaad gowrico yatakhayaru wuxuu khayaar qaataa beyna dabxi daalika almadkuur neefkaas lasoo sheego arigaa gowriciisii iyo watasaduqi sadaqaysi biqiimatihi neefkaas qiimadiisii uu sadaqaysto dacaaman oo min dacaamin dacaam ah neefka ariga inuu guuraco ama inuu yidhaaho neefka arigaahan qiimaynaa qiimadii aan ku qiimeeyaan raashin kusoo iibina raashinkaasaan marka masaakiintii ku sadaqayna iyo wasiyaami soonuu khiyaar u leeyahayo bicadadi alamdaad koombooyinka tiradoodii uu soomo ama neefka arigaa wuxuu leeyahay meeqo koombo ayuu goyn lahaa inta koombou noqdo ayuu soomi wa fii shajarati shajaradii geedkii shajaradaasoo asagiirati yara jiddan si daran u yar geedka aada u yarna qiimatuhaa qiimatu shajara geedkaas yar qiimadeedii ayaa ka waajibay geed aada u yar oo midii kabiiradii toddoba meelood markii loo qaybiyo geedkii weynaa toddoba meelood markii loo qaybiyo halkeed meel xataa ma dhamma waa kasii yarta geed aada u yar geedkaasuu gooyey ha la qiimeeyaa la dhihi geedkan haddii la kala iibsan lahaa meequu goyn lahaa qiimadaasuu dhiibi marka yatasadaqu wuu sadaqaystaa biqadrihaa qadri shajarati sagiira geedkaa yar qadarkeedii oo dacaaman min dacaamin ah ayuu sadaqaysaa geedkan yar haddii yacni la qiimeyn lahaa cunto meequu goyn lahaa laba koon buu goyn lahaa labada koon buu ha sadaqaysaa ow yasuumu bicadadi alamdaad ama koombooyinka tiradoodii ayuu soomi ama labadii koonba laba maalmood weeye labadii maalmood ha soomo faslun hada kani faasil mid wax kala saaro wey fii mawaanic alxaji wuxuu u fasal yahay waxyaalaha xajka diida mawaanicda xajka qofka haddii maanic mawaaniculxaji ka mida laga helo xajkii ma sii wadan karo xajkii ma sii wadan karo wayajuusu waxaa bannaan lilabaweyni labada aabbe waxaa u bannaan labada aabbe waxaa loola jeeda aabbay hooyo aabbay hooyo waxaa u bannaan manculwaladi caruurka u diididiisa caruurkaasoo hayri lmakiyi magaalada maka loo nisbeeyey hayrkiis ah min alixraami xirashada inay u diidaan ayaa u bannaan oo xaq u leeyihiin bitadawuci xajin xaj sunnaa inuu xirto waa u diidi karaan caruurkii ow cumratin ama cumro sunnaa inuu xirto way u diidi karaan duuna alfardi waajibkii ka sokay ayay u diidi karaan waajibka laakiin maya uma diidi karaan masaladan sheekhu uu ka hadlayo waxaa weye caruurkii aan maka deganayn labadiisa waalid waxay dhihi karaan xajka ma aadi kartid waan kuu diidna goormo laakiin xajku hadduu yahay xaj sunna ah xajku hadduu yahay xaj sunno ah ma aadi kartid way dhihi karaan hooyaduna way dhihi kartaa aabbuhuna wuu dhihi karaa cumradu uu aadayo hadday tahay cumro sunnaana waa la mid duuna alfardi faradkii ka sokay amaa xajku hadduu yahay xaj waajiba dee ma diidi karaan markaa leanna waajib sharci ah ayaa loogu leeyahay inuu soo xajiyo walizawji marka kaasi wuxuu ahaa maanicu alubuwa laydha maanicu alubuwa waa waalidnimo xajka way kuu diidi kartaa waalidnimada waalidnimadu xajka sunnada waa lagugu diidi karaa walizawji zawjkii isaguna waxaa u bannaan mancu zawjati zawjada diidideedii min alfardi waajibkii uu u diido walmasnuuni kii la sunneeyana uu u diido zawjku isaguna wuxuu xaq u leeyahay islaantiisii hadday tidhaaho xaj sunnahan u socdaa ama cumro sunnahan u socdaa ka joogso anigaa kuu baahan inuu yidhaaho way bannaantay xajkii waajibka ahaana waa laba xajkii waajibka xaj waajiba xajatulislaam aa liigu leeyahay waan baxahay war sanadkan anigaa kuu baahani joogoo sanadka soo socda ka dhigo u dhihi karaa laakiin ma dhihi karo xaj waajiba oo dhan albaabadiis waa kaa xiran yihin taas xaaraama marka la leeyahay waajibka wuu ka celin karaa islaanta maxaa loola jeedaa yacni dib u dhigow dib u dhigo wey waxaa loola jeeda maahan inuu yidhaha albaab waajib oo dhanaa kaa xiran oo war lacagaan haystaa waan xajina maya waajib oo dhan maba jirto sidaada isaga dhigo taa loolama jeedo masalada masalada taa loolama jeedo l war sanadkan anigaa khidmo iyo howl iyo waxbaa jire anaa kuu baahane sanadkan waajibkii dib u dhigo liannahu xajka waajibka mabniyun cala taraakhi waxaa lagu dhisay in dib loo dhigan karo ilaahay buu fududeeyeyo yacni sanadii ay kuu suurto gasho ama hantida aada hesho isla sanadkiiba hore ka baxa waajibkuguma ah dib waad u dhigan kartaa weli sayidi sayidkii isaguna wuxuu xaq u leeyahay mancu raqiiqihi addoonkiisii addoonka u diididiisii min daalika camalkaas uu u diido fardan xaal uu yahay camalku waajib aw sunnatan xaal uu yahay sunno maanica kale waxaa ka mid a alriqu addoonnimo addoonnimada waxbaa lagu mancin karaa ninku hadduu sayidkii sayiduu yahay addoonkiisi yaa wuxuu yidhi xajaan aadaya xajkaasi ama ha noqdo xaj sunnaa ama xaj waajiba ha noqdo wuu ka celin karaa wuu ka celin karaa addoonkiisiiyo wuxuu dhihi karaa ka joogso anigaad iu khidmayne ayuu dhihi karaa fain axramuu marka kulligood hadday xarmadaan dadkii la yidhi xajka waa loo diidi karaa dadka xajka loo diidi karaa saddexaan soo qaadanay waa caruurtii oo waalidka loo ahaa xaaskii addoonkii saddexdiiba saddexdii la yidhi xajaa loo diidi karaa xajkii iska xirteen bikayri idnihim dadkii u diidi lahay oo maaniciintii oo u diidi lahay xaq u lahaa inay ka manciyaan maaniciintii idankooda idankaas la-aantiisay xarmadeen ma ka fasax qaadan islaantii iyadoon ka fasax war wadaadkii waan socdaa sanadkan haddee maaragta waa kaa idan qaadani midna iyadoon dhihin diyaaradda iska raacday waa tagtuu ka war hel addoonkii isagana waa iska tegey sayidkii uma sheegin waladkii caruurkii isaguna waa iska tegey hooye uma sheegin aabbo uma sheegin waa iska baxay taxallaluuhum waa inay xalaal noqdaan waajibay ku tahay markuu wadaadku ka ka war helay diyaaradday raacday oo xajkii joogtaa waajib weeye ka xalaal noqo soo laab waajib markaa caruurkii waxaa laga war helay waalidkii ka war helay isagoo laleeyahay makuu jooga waa xajinayo aabbihii ama hooyadii waxay xaq u leedahay inay tiraa hadda soo xalaal noqo waana waajib inuu xalaal noqo oo adeeco hadda soo xalaal noqo taxallaluu way xalaal noqdaan wujuuban hum iyaga kuwaas wax loo diiday oo caruurtii iyo haweenkii la qabay iyo addoomihii way xalaal noqonaan walmuxsaru shaksigii laga celiyey isaguna wuu xalaal noqdaa can ilxaji waalcumra qofkii isagana xajkii cumradii loo diiday asna waa xalaal noqonaa muxsar waa masalatu lixsaar masalatu lixsaar ulojeedada laga leeyahay maxay tahay adigoo xajkii kuu xiran yahay oo xajkii soo xirtay ayaa jidgooyo lagu dhigtay maba gelaysidaa lagu yihi maka maka ma gelaysid dad daalimiina ku helay kuwa daalimiina ayaa ku helayoo maka waa lagu diiday xajkiina uu ku xiranya see yeeli marka muxaramaat ulxraam oo dhan ayaa xaaraan ka ah see yeeli adna waad xalaal noqone kuwan loo diiday oo iyaguna oglaadii zawjadii iyo addoonkiiba markii haddii la yidhaaho xalaal noqda iyaguna way xalaal noqonayaan adiga daalimiintu xajkii kaa hor istaageen adna waad xalaal noqone ilaa meelaad marto ma haysid see lagu xalaal noqdaa marka qaabka lagu xalaal noqonayo qaabkeeda bidabxi maa shay gowriciisii ayay ku xalaal noqonaya shaygaasoo yujzi u gudi kara fil udxiyati udxiyada u gudi kara dadkaasoo dhan habkay ku xalaal noqonayaan waxaa weeye xajkii loo diiday neef udxiyo shuruuddiisii oofsaday ayay gowracayaan neef ariya oo udxiyada shuruuddeedii oofsaday ayay gowracayaan uma ka bacdi alxalqu xiirashaw ka bacdina raggii waa xiiranayaan haweenkuna waa gaabsanayaan maca iqtiraani niyati taxalluli xalaal noqoshada niyadeeda niyadaa la xiriirsigeeda micigeeda ayay gowracayaanoo bihimaa bilxalqi ay la xiriirsatay xiirashadii labadoodii ay la xiriirsatay maca اctiraani niyati taxaluli niyada xalaal noqoshada la xidhiirsigeeda micigeeda lala qabo bihimaa bidabxi wاlxalq xiirashadii iyo gowricii niyadana lala xidhiirinay macnaha sheekhu wuxuu ula jeedaa dadkan la yidhi xajkii ka soo laabta iyo qofka daalimiintu ka hor istaageen waxaanu soo marnay inay ku xalaal noqonayaan xiirasho dumarkuna ay gaabsanayaan neefna ay gowracayaan markay neefka gowracayaan oo tinta ay xiirayaan waa in niya la xidhiirsato niyadu maxay t maxaa la niyeysanaa waxa la niyeysanayo waxaa weeye niyatu taxallul inaad xajkii isaga baxaysid hadday cumro ahayd cumradii inaad ka xalaal noqonaysid ood isaga baxaysid niyadaa in lala xidhiiriyo waajib maca iqtiraani niyati taxalluli ka xalaal noqoshada niyadeeda la xidhiirsigeeda micigeedoo bihimaa bidabxi waalxalqi gowraca iyo xiirashada niyadu ay la xidhiirsanayso waman cajisa qofkii ka caajisay cani dabxi gowricii qofkii xajkii inuu isaga xalaal noqduu rabaa oo waa loo diido waalidkiisiyaa u diiday ama daalimaa hor istaagay daalimaa hor istaagay oo xajkii asagoo xirto wuxuu yidhi ma mari kartid oo magaalada maka ma geli kartid ayuu ku yidhi qofkii marka ka caajisay gowrici neefkiina ma haysto ama qarashkii neefkii uu gowrici lahaa ma hayo adcama qofkaasi wuu quudiyaa biqiimati shaati neefka arigaa qiimihiisiiu masaakiinta quudiyaa siiya neefka arigaahu qiimayna qiimihiisiioo cunto ah uu masaakiinta ku sadaqaysana fain cajaza hadduu ka caajisana qiimadiina ma heli karo saama wuu soomi bicadadi اlamdaad koombooyinkii neefka arigaa hala qiimeeyo koombooyin imis uu noqon karaa intaasoo koombaahu soomi cadadkoodii tiradoodii waxaa soo haray addoonkii addoonku asagii see ku xalaal noqona lacag maba haysto neef ariya ma haysto wax ma milkiyo isagaaba laleeyahaba xooloo kale iska ah qaabkuu ku xalaal noqdaa isagu addoon sidiisa war raqiiqu addoonkii yataxalalu wuxuu ku xalaal noqdaa biniyati niyo niyadaasoo maca alxalqi xiirasho micigeeda ahaatay faqad oo kale ah ilaa isagu neef ma heli karo lacag wax ma milkiyo asaaba laleeyahaba asaaba mamluug ah naftiisii asaa mamluuga addoonku marka qaabku ku xalaal noqonayo waxaa weeye waa inuu tinta xiirto niyeystana muxuu niyeysanaa ataxallul xalaal noqosho walaa qadaaa qadana calayhim dadkaas dushooda wax qada ah dushooda ma ahanin dadkaas calayhim maxaa loola jeedaa waa dadkii xajkii ka soo laabtay la yidhi caruurkii xajkii intuu xirtay waalidkiisuu yidhi hadda soo xalaal noqo qado lagama rabo zawjadii ninkeedii yidhi hadda soo xalaal noqo oo xalaal noqotay qado lagama rabo wax qado ah oo dadkaa lagu leeyahay ma lahan marka qado lagu laguma laha marka la leeyahay yacni waxaa loola jeedaa arrinku iyo mas'aladu waxay noqonaya qabla alixraam qof walba siduu ahaa xukunkiisu qof walba intuusan camalkan xiran mas'aladu say kuu ahaa jirtay haddana kuu ahaanay ha loola jeeda maalan hadda caruurkii la yidhi xajka hadda ka soo xalaal noqo la yidhi xajka la yidhi ka soo xalaal noqo waa xajkii sunnada ila xajka sunnada bisa un la amri karaa caruurka haddaan soo maraynay intaadan xajkan xiran xajkani see kugu ahaa sunna kuu ahaan jiray haddana waa sunnadiisii ku baaqi noqona sunnadiisii ayuu ku baaqnoqon islaantii iyadana markii ninkeedu ka war helo yihi hadda soo xalaal noqo way xalaal noqotay way soo laabatay intaysan camalkaa xiran xukunku see ahaa jira iyadana maalan camalka laga xalaal yeelay oo layihi soo xalaal noqo waaba camal waajib u ahaa xaj waajib xajatulislaam u ahaa intaadan xajkan lagu diiday aadan xiran xukunku see ahaa jira waajibi u ahaa xajatulislaamku haddana waa laguu leeyay waajibkii haddana waajibkii sidiisii wa yacni ashanu kamaa kaana qabla alixraam ixraam ka hor sidai mas'aladu ahayd ay mar walba noqonaha sheekhu ula jeeda walaa qada'a calayhim dushooda wax qada'a ma ahaanin waman sharada qofkii shardiyey ataxallula xalaal noqosho qofkii shardiyey lifaraaqi zaadin liajli faraaqi zaadin zaadka dhammaashadiisa darteed xalaal noqosho u shardiyey faraaq waxaa loola jeedaa macnaa dhammaasho zaadkiiyaa ka dhammaaday darteed xalaalnimo u shardiyey ow maradin liajli maradin ama jiro darteed xalaalnimo u shardiyey ow gayri daalika almadkuur ama kaa la soo sheegay hayrkiisa u shardiyey xalaal noqosho jaaza daalika almadkuur kaa la soo sheegay wuu bannaan yahay masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa wey qofkii zaadkaa ku yar oo waagii hore oo sahaydu iska yarayda zaadkaa isaga yar markaasuu shardi sameeyey shardi sameeye wuxuu yidhi allaahumma maxillii xayثu faniya zaadu ilaahu haddaba bishardi waxaan xalaal ku noqonaa oon xajka isaga soo bixi meeshii zaadku iiga dhammaado aan xajka uga soo baxa intaanan carafo gaarin hadduu zaadku iga dhammaado waa soo laaban rabbiyo taasuu shardista intaanan dawaafin haddii zaadku iga dhammaado meeshii un zaadku iga dhammaado ayaan ku xalaal noqona saasuu il shardiyey markii dawaafkii la marayaba dawaaful ifaadihii maalintii ciidda la marayo dawaafkii markuu dhammaaday oo weli acmaashii dhagax tuurkii iyo howlihii u dhiman yihiin zaadkii ha ka dhammaaday muxuu samaynaa ha xalaal noqdo sharcigaa u baneeyey oo see ku xalaal noqonaa wuxuu ku xalaal noqonaa acmaashii hadda aanu soo marno acmaashii hadda aan soo marnay uu sameey oo muxuu samayn inuu neefkii gowraco inuu xeerto niyana uu sameeyo saasuu ku xalaal noqon waxaa kaloo la mid ah ow maradin jiraduna waa la mid jiradana waa la mid dad waxaa jira jirooyin culus qaba oo xajkii aan la sii wadi karin xajkii aan la sii wadi karin maalan madax xanuun ziyaada ama suuxdimo waxyaalo lamid ahoo culus markaas wuu shardin karaa oo qofku wuxuu dhihi karaa ilaahu haddaba waxaan ku xalaal noqonaa meeshii jiradaas culus igu qabato ayaan xajka uga soo baxaa ma sii wadayo xajka halkaasaan uga soo laabanaya xajka waa dhihi karaa way u banaanta hadhow xajkii acmaashiisii dawaafkii dawaafulquduum markii la marayo oo carafo iyo hawshii waaweyneedba aan la gelin jiradiyaa timid madax xanuunkii uu ka baqayey iyo suuxdimihii iyo howlihii waaweynaayuu ka baqayey ayaa u yimid muxuu samayn karaa xajkii waa isaga soo bixi karaa intuu xalaal noqdo see u xalaal noqonaa saddexdii shay saddexdii shay uu samay waa inuu tinta xirto neefka uu gowraco u niyeysto saddexdaasuu samayna xilligii saxaabatu rasuulilah sala allahu calayh wasalam ayaa mas'aladani dhacday mas'aladani ay dhacday dad xanuunsan jiray oo saxaabada nabiga sala allahu calayh wasalam ka mid ahaa ayaa shardigaa galay oo dhihi jiray allaahuma maxilii xayu xabastani ilahu anigu waxaan ku xalaal noqonaa meesha jirada igu xabisto meesha jirada igu xabisto ayaan ku xalaal noqonaa marka mas'aladani xaajiga way u bannaanta hadduu jiraalo iska yahay waa shardin kara shardi waa geli kara wayataxalalu wuu xalaal noqdaa man shaksi wuu xalaal noqdaa shaksigaasoo faatahu shaksiga alwuquufu istaagii carafa uu ka tegey bidawaafin wuu ku xalaal noqdaa wa sacyin sacyina wuu ku xalaal noqdaa wa xalqin xeerashana wuu ku xalaal noqdaa wa yaqdii wuuna soo qadeeyaa wa calayhi shaksigaa dushiisana waxaa ah damun dhiig dhiiggaasoo ka dami tamatuci tamatuca dhiiggiisii la mida wayadbaxu shaksigu hu neefka wuu gowracaa waa hadyigee neefka hadyiga wuu gowracaa fii xajati alqadaa xajka qadaha dhexdiisa ayuu neefkaas ku gowracaa masaladan uu sheekhu ka hadlaya waxaa weye wuquufkii carafaa ku dhaafay alxaju caraf uu yihi nabigu salى اllahu alayh wasalam xajka dhanba waxaa ugu weyn carafu alruknu اlacdamu ruknigii ugu weynaa ayaa ku dhaafay adoo iska maaragta hadaafayo waxaad aragtay yani fajarkiiba salaadii subax la soo gaaray maalintii tobanaadka maalintii tobanaadkii carafo istaageedii iyo shalay ahayd ku dhaaftay haddii qofkii sidaasu ku dhacdo muxuu samaynaa wayataxalalu wuu xalaal noqdaa man shaksigii shaksigaasoo faatahu uu ka fakaday oo uu ka tegey alwuquufu istaagii carafo uu ka tegey bidawaafin uu ku xalaal noqonaa iska soo laabo magaalada maka u soo laabo kacbada dawaaf wa sacyin sacyina wuu ku xalaal noqonaa safaya marwa dhexdoodana sacyi samee toddoba goor wa xalqina wuu ku xalaal noqdaa tintana xiiro acmaashaas marka maxaa la yidhaha acmaal lcumra acmaalu alcumra yacni wuxuu ku xalaal noqonaa loola jeedaa yafcal acmaal alcumra qofkan wuquufu carafa uu ka tegey wuxuu samaynaa shaqadii cumrada shaqadii cumradu samey cumradu maxay ahayd shaqadeedu waa in kacbada la dawaafo sacyi in la sameeyo tinta in la xiirto saddexdaa arrimood markuu sameeyo bis iska soo tegi marka haddii camal badanuu qofkani baajiyey see la yeeli wuquufulcaraf uu ka tegey see la yeeli wayaqdii wayaqdii xajahu xajkiisana wuu soo qadeeyaa xajkiina inuu soo qadeeyo waajib weeye fawran wujuuban waa degdeg weliba inuu usoo qadeeyo waajib wey inuu soo qadeeyo oo waajib inuu soo qadeeyo maxaa loola jeeda xataa walow kaana sunna fir hadda masaladan iyo waxay la mid tahay masalat اljimac masalat اljimac maxaan kusoo marnay qofkii xaaskiisii isagoo xaajiya qabla taxalul اlأwl hadduu jimaaco waxaan soo marnay xajkii isagoo ka fasaaday ayuu xajkii dhamaystiray haddana xajkii inuu soo qadeeyo waxaanu ihi waa waajib oo in kaana sunna sunna baa ha noqday masaladan masaladaasay la mid tahayo qofkii xaj yacni wuquufulcarafka uu dhaafay xajkiisu walow sunnaba ha noqdee inuu soo qadayo waa waajib isagana marka maxaa isla mid noqonaya masأalaةu fawaati الwuquuf iyo masأlaة اljimaac masأlaة اljimaac iyo masأalaةu fawaati اlwuquuf waa isku mid waxay isaga mid yihiin xajku xataa sunaba ha noqdee in la soo qadeeyo waajib وعalayhi shaksiga dushiisana waxaa ah shaksigaas wuquuf اlcarafo ay ka tagtay oo carafa ay dhaaftay damun dhiig ayaa dushiisa ah dhiiggaas oo ka dami tamatuci tamatuca dhiiggiisii oo kale ah damu tamatuc waxaan ku soo marray shaato neef ari ah neef arigana wuu gowrici wayadbaxuhu hadyigaas neefkaas ariga wuu gowrici fii xajati اlqadaa qadaha xajkiisu ku gowrici qadaha xajkiisu ku gowrici maxaa loola jeedaa sanadka dambe markuu xajkan soo qadaynayo markaasuu gowraca hadda may sanadkaan may wa kullu damin dhiig kasta dhiiggaasoo wajaba waajibay oo dhiigaga aan soo marnay ka mid a yejibu dabxuhu dabxu dam dhiiggaa gowriciisii ayaa waajiba filxarami xaramka dhexdiisa lagu gowraco ilaa dam alixsaari celinta dhiiggeedii maahan qaacido guuduu ku siiyey sheekh qaacido guud ayuu ku siiyey wuxuu ku yidhi sheekhu dhiig kasta oo qofka xaajiga ku waajibay ha noqdo inuu maaragtaa asbaabta uu dhiiggaas ugu waajibay dhowr sababay noqon kartaa waxaa ka mid a damutamatucii waxaa ka mid a damulqiraankii waxaa ka mid a damulitlaafkii yani maalan gorayuu dilay uu talfiyey dhiiggayyaa ka mid a waxaa ka mid a damkii intuu labistay waxyaalihii laga xarimay qamiiskii iyo intuu labistay waxaasoo dhan dhiig kasta oo waajiba yejibu dabxuhu dhiiggaas gowriciisu waa waajib fi اlxarami lagu gowraco hadda damiirka dabxuhu waxaan u celinaynaa dabxu dami oo bimacnaa alhadyi ah hadyaa loola jeeda yejibu dabxuhu dabxu اlhadyi hadyigaa gowriciisu waa waajib fi lxaram in lagu gowraco dhiig kasta oo xajka dhexdiisa kugu waajiba waa xaramka meel kale kuma gowrici karti noocu doona ha noqdo ilaa dam alixsaar dhiigga celinta maahan ixsaarku muxuu yahay ixsaarka waa masaa'ilkii hadda aanu soo marnayo waa dadkii daalimiintu qofkay hor istaageen ko kaasi ixsaar u ahaa waxaa kaloo ixsaarka ka mid a waalidkaagoo ku yidhi soo xalaal noqon isaguna waa lamid soo xalaal noqon la mid ilaa damal ixsaari ixsaarka celinta dhiiggiisii maahane oo damal ixsaarka isaga maxaa la samaynaa fii maxalli lixsaar meeshii daalimiintu kugu hor istaageen oy ku yidhaahdeen halkan ma dhaafi kartid meeshaas nafteeda ku gowrac ee xaramka inaad ku gowracdo waajibkuma ah waxaad dhici karta xaramkayga inaan lagu ogolayn inaad gaarto daalima ku hortaaga meesha aad taagan tahay halkaasaad ku gowrac damalxisaarka walafdalu midka fadliga badan fi lxaji xajka dhexdiisa waxaa ku fadli badan fii minan mino dhexdiisa addabxu gowrac ayaa fadli badan fii minan mino dhexdeeda lagu gowraco dhiigga xajka xajka sababtiisa kaaga waajibay xajka asbaabtiisii dhiig kaaga waajibay waxbaad dishay neef maaragtaa yani gorayoo kalead dishay damu tamatucaad samaysay damulqiraankiyaad samaysay waxyaalihii muxaramaadkaayoo lagaa xarimay qaybo ka mid ahaad ku dhacday waxaasoo dhan waxaa fadli badan dhiigga xajka sababtiisaba u waajibay addabxu gowrac fii minan meesha mina la yihah la tag xaramku waa ballaaranya mina si khaasa ku gowrac sida fadli badan saas mina si khaasa ku gowrac halkaasaa fadli badan wa fi lcumrati cumrada dhexdeedana yani cumrada dhexdeeda maxaa loola jeedaa addamu اlwaajibu bisababi اlcumra dhiig kugu waajibay cumradii oo khalal kaa galay cumradii adoo cumro soo xirtay ayaad muxaramaat اlixraam samaysay dhiiggaasna maxaa fadli badan almarwatu addabxu biاlmarwa marwo meesha la yihaaho in lagu gowraco ayaa fiican oo fadli badan laakiin waxaa weeye buurta marwo yaaba kuu ogol hadda dhismo weynayba noqotay masaajidka lagu soo hareereeye waxa dhan hadda waxaa lagu gowracaa minaa la aadaa mino ayaa la aadaa meeshan waxaa wey maba lagu ogolaba marwo inaad ku gowracdo fii ayi waqtin waktigii shaaa uu doono ayuu gowrici waktigii uu rabo ayuu gowrici karaa wayasrifuhu wuxuuna u ilaa addama alwaajib dhiiggaas waajibay ilaa masaakiinihi masaakiin alxaram xaramka masaakiintiisuna u ilaa masaakiinta xaramkaa iskale ood siinaw ee waddankaaga intaad usoo qaadatid hilibkii masaakiinta waddankaaga ma siin karti xaaraam mana kaa ansaxaysaba masaakiinta xaramka in la siiyo waajiba allah subxaana wa tacaala